maalmahii u dambeeyey roobab xoogan oo ka dhacayay magaalada kismaayo ayaa sababay inay xidhmaan inta badan waddooyinka magaalada qaybaha bulshada ku dhaqan kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey arrintan dhinaca kalena waxaa arrintan ka hadlay maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo cabdulaahi maxamed cabdi cabdulaahi gaab ayaa wariyaha v o eda ee kismaayo aadan maxamed salaad uga warramay halka ay marayaan dhismaha waddooyinka iyo cabashada ku aadan waddaxumada ka jirta gudaha magaalada kismaayo
waan dhowhay idaacadda v o a aad ayaad u mahadsantihiin booqashada aad igu soo booqateen xafiiskayga dhibaatooyinkaasi hadda magaalada ka jira ee aad sheegayso waa wax rabaani aho horta waxaa keena roobka roobkana waa wax rabaani ah waana wax loo baahnaayo ay maanta nala qabin ee magaalooyinka qaar ee soomaaliya waa mid aan ku diirsannay oo dhammaan kismaayo iyo agagaarkeeda ay aad ugu diirsadeen dhibaatadaas aad sheegayso insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa haddii ilaahay yihaaho mar dhowna hawsheeda waa la wadaa oo oo waxaa laga samaynayaa jidad oo aad indhahaada ku arki karto soddon iyo laba kilomitir ah fiiskii koowaad ayaa hadda socda fiiskaas koowaad waxaa la socda bilaha soo socda ee dhow waxaa la socdaa drinage oo loogu saaray biyaha magaalada in laga qaaday magaalada oo badda lagu shubo drinagekaas waa diyaar soddon iyo labo kilomitir oo magaalada kismaayo gudaheeda ah ayaa hadda howl ka socotaa insha allahu tacaala barnaamijkaasna waa gebagebo waa dhow yahay hawshiisana way socotaa marka labadaa maalmood ee roobka idee waxaad arkayso insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa dhowaan hawshaasna waa la wadaa dowladda hoosena waa mar alle markii ay roob iyo wax ay da'aana biyaha way ka saartaa meelaha biyo fadhiisiga ah biyaha way ka saartaa oo waxaa lagu jibaa booyada intaa lagu jiidaa badda lagu shubaa insha allahu tacaala waa waa laga bixi doonaa waayahay inkastoo aad sheegtay in laga bixi doono oo dhismaha waddooyinka ay socdaan haddana waxaad moodaa in weli waddooyinka qaar ay darawallada gaadiidka dhibaato ku qabaan marka ay marayaan oo kale soo ma wanaagsaneen in dowladda hoose arrintaas ay wax ka sii qabato ka hor inta aanan dhismaha waddooyinka uusa soo gaarin goobaha hadda burbursan ee waddooyinka aadaan u mahadsan tahay su-aal fiican waaye barnaamijkaas waan bilownay waanu ku tala jirnaa waanna wadnaa interlog barnaamijkaas interlogan keennay oo meelaha burbursan oo horey oo intaan la soo gaarin laamiyada wax loogu sii qabto oo magaalada gudaheeda waad arki kartaa waad dhexmari kartaa jidadka waad arki kartaa interlog ayaa socda oo barbar socda barnaamijkaas haddaad sheegat waxaa barbar socdaha interloga la yidhaha waa dhagxaanta laisgelgeliyay oo casriga ah ayaa barbar socda barnaamijkaas oo laamiga ah barnaamijkaas barbar socda waxaa kaloo barbar socda meelaha laamiyada markii la dhisaayo ama hawsha ay socoto waxaa la sameeyaa jidad oo kambaniga uu talagalay inay lasii maro lasii isticmaalo waayahay waxaan aragnaa baabuur dekeda ka soo baxday oo ku rogmanaysa bartamaha magaalada waddaxumo awgeed weliba waxaa laleeyahay xaruntii dowladda hoose laftirkeeda oo waddadii weyneed ee magaalada halbowlaha u ahayd ay maraysay ayaa baabuurtii oo canshuuran ay ku rogmanayaan taasee looga gudbi karaa barnaamijkaas waa laga gudbay waana laga gudbi karaa dhowr jeer ayaan samaynay barnaamijkaas degmada horteeda ah waan hagaajinay baabuurta ku gadoontayna waa jirtaa xilliga roobka waay roobka uu daaya annagu roobka ma celin karno roobka waaba loo baahnaa ee abaara jirtay barnaamijkaasna waa la xaliyey oo waa markii saddexaad inta la hagaajinayo insha allahu tacaala barnaamijkaasna waxaan samayn doonaa meesha baabuurta ay ku gadoomayaan waxaan samayn doonaa mardhow haddii ilaah yidhaha waxaan saari doonaa laami ayaan saari doona oo waa laga bixi doonaa barnaamijkaas mar dambe ma soo noqon doona insha allahu tacaala
maadaama aad sheegtay in waddooyin la dhisayo halkee marayaan hadda laamiga qorshaha laamiga ee lagu saarayo guud ahaan waddooyinka magaalada kismaayo waa socdaa barnaamijkii feeskii koowaadaa socda si fiican ayuuna u socdaa barnaamijkaas marka laamiyada la samaynaya maaha laamiyadii hore ee la samayn jiray laami standar ah oo heer caalami ah ayaa la samaynhayaa waana socdaa meel fiican ayuu marayaa insha allahu tacaala muddo ayuuna qaadan doona maadaama haddii wixii ay yihiin wax oo standar in la samaynayo muddo ayay qaadanayaan waxaa kaloo jirta waddanka hadda waxaa ka jira shamiinta la'aan oo waddanka waxaa ka jira shamiinta la'aan wax shamiinta ah magaalada ma leh dhismihii oo dhan baa wada taagan inkasta oo kambaniga shamiindooyinkooda ay ka keensadeen dibadda ay kala yimaadeen barnaamijyadaas waa ay socdaan meel fiicanuu marayaa barnaamijka aad iyo aad uu fiican yahay indhahaadana waa kusoo arki kartaa waanu ku geen karnaa meelaha uu maraya iyo sida uu socdo insha allah dhowr jeer hore waxaan ogeyn laamiyo laga dhisay magaalada kismaayo oo haddana dib u burburay see ku xaqiijiseen in kambanigan uu noqon karo mid dhisa wado ilaa mustaqbalka gaara
kambanigan waan xaqiijinay waa la brodos galeeyey tartan baa loo galay kambanigan waa kambani heer caalami ah oo shiinays ah meelo badanee laamiye ka soo dhisay insha allahu tacaala barnaamijkaas waan si fiican ayuu u dhaqangalay kambanigaasna waa kambani heer caalami ah ma ahan heer gobol iyo waa kambani heer caalami ah
kaasi waxauu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo cabdulaahi maxamed cabdi cabdulaahi gaab oo u waramayey wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaan